kadib markii sanadkii hore ay ka carareen abaaraha ka jira gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa qaar ka mida xoolo dhaqatada ah degmada dhadhaab iyaga iyo xoolahoodaba ay kusoo guryo noqdeen ismaamulka gaarisa xoolodhaqatadan ayaa iyaga iyo xoolahoodaba waxay u hayaameen gobolada jubbada ee dalka soomaaliya halkaasi oo ay u raadsadeen daaq iyo biyo haddaba xaaladda xoolodhaqatada ayaa wariyaha v o a ee dhadhaab axmed nuur yogol waxa uu ka wareystay cali cabdiqaadir buulle oo ah guddoomiyaha degmada dhadhaab ee ismaamulka gaarisa
run ahaantii bilihina soo dhaafeen abaari aad i aad u baaxadweyn u saameweyn baa ku habsatay waqooyi bari khaasatan degmada dhadhaab oo abaartaas oo saameyn aad aad u ballaaran yeelatay abaartaa daraaddeed ayaa xoolodhaqatadii maxay go'aansadeen in ay la cararaan noloshoodii iyo nolosha xoolahooda ay meel kasto ay ku badbaadin karaan nolosha xoolaha iyo dadnimada kuwaasoo qaarkood aadeen ilaa iyo kismaayo dhinaca soomaaliya qaarkood ilaa wajeer galeen qaarkood degmada nugu dhowey faafi meelo badan gaareen run ahaantii haddana marka alxamdulilah nimcada rabbi amaatay roob wanaagsan baa da-ay dadkii hadda waxay kusoo laabteen guryahoodii ama hoygoodii inta badan run ahaantii dad waxaad arkaysa haysteen laba boqol neef oo ari ah oo hadda nus ama boqol ama konton neef oo ari lasoo laabteen dad boqol neef oo loo haysteen hadda konton ama soddon lasoo laabteen geela asaga wax badan oo saa ma jirin laakiin dhimashadan way jirta lakiin dadka aad aad u saameysa ee loodii iyo arigii iyo abaartii ku saabsan haddana dadka way soo laabteen alxamdulilah roob wanaagsan baa da-ay marka cali maadaama tahay guddoomiyaha degmada dhadhaaba ismaamulka gaarisa waxaad sheegtay in xoola dhaqatada intii badnayd ee ka hayaantay deegaankan dhadhaab islamarkaana qaarkood ay u hayaameen dhanka soomaaliya abaarihii jiray awgood ay dib ugu soo laabteen deegaanka dhadhaab marka ka waran maadaama roob uu deegaanka dhadhaab uu ka da-ay bal ka waran xaaladda hadda ay ku sugan yihiin xoolodhaqatadii soo laabatay wallaahi hadda xoolaha dee roob kulla uu da-ay dadka way soo laabteen welina hadda xoolihii dib umay noolaaleen si fiican qaarkoodda roobkii ku da-ay hataa saameyn buu u geystay xoolihii oo laciif ahayeen roobka duu ku da-ay roobkii waa dhib kale sii geystay hadda xoolihii noloshooda iska wanaagsan tahay dadkii hadda nolosha dadkii iyo noloshooda iyo dadkii iyo xoolihii isku xiryiin run ahaantii haddii xoolaha laaban dadkiina sidoo kale wuu rafaadsan yahay hadda laakiin waxu artaan noloshii dib usoo laabatay dadkii ay joogaan meelihii degmooyinkooda ama tuulooyinka ay degnaan ay kusoo laabteen weli dad qaar karo maxaa jiraan degma nuu dhow oo dhaab soo aadaayeen roob maadaama intuu iira badnaa inta joogaan hadda xoolodhaqatadan saameyn fara badan buu arrimahan abaaraha ay ku yeesheen inta badanna waxay ahaayeen kuwo ku tiirsanaa xoolaha maadaama aad ka dhawaajisay in dadka intooda badan xoolihii ay dhaafeen abaarihii jiray xilligan ay yihiin kuwa ugu soo laabtay deegaamadooda marka dadkan ka waran markii aad ka maamulahaan aad la kulantay ee dareenkooda ka waran wallaahi dadkan waa dad aad dareenkooda dalqiyaas kara ma aheen run ahaantii mar bay wuu taagdeed isdhiib oo la yaabay run ahaantii xoolihii markay dhamaadeen hadda meesha xaaladma dadkii iyo hadda qatar ku jira run ahaantii hadda horaan hadda rajada wanaagsan tahay run ahaantii waxay soo mareenba hadda de qadar ilahi maa la maraay dadkin rajada hadda meesha horaan ahayd hadda waxaa u malaysaa inay rajada soo laabatay dadka rajada wanaagsan tahay ee waxaad ku arkaysaa duleedka dhadhaab xoolo dhaqato fara badan oo dib ugu soo laabanaya deegaamadoodii oo qaarkood markaasi gaadiid ahaan dameero u isticmaalaya qaarkood caruurtooda ay wataan qaarkood xoolihii gacantooda kusoo haray ee markaasi dib ugu soo laabanaya deegaanka roob markaasi lagu diirsadaba deegaanka ka dacay marka markii laga tago soo laabashadaas iyo sidoo kale saamaynta abaarta ay u geysatay dadkan xilligan waa kuwa u baahan in la caawiyo ama la garab istaago maadaama inta badan xoolahooda ay dhaafeen marka maxaa idiin qorshaysan ka maamul ahaan si dadkan xoolodhaqatada loo caawin lahaa run ahaantii intaa la socotay abaarta markay jirto dadaal badan bay dowlad suubisa hadda weliba waxaa noo qorshaysan program la dhahay oftic program oo dadkii xoolahooda liitaan dowladda dib ay u gadanayso neefkii waa la qali haddii lacunaka dadweynaha cuni laakiin ruuxii intuu neefku iska baktin lahaa dowladdaa la wareegaysa waxaa kaloo hadda qorsho loo jirtaa in ilaa iyo guryo dhowr ah qoys dhowr angaars waxaa lahayo cash transfer lacag yar oo anal ilaa laba bilo saddex bilood u soconayso inay gaarto waxaa kaloo weli wadnaa in oo raashin haddii la yidhaaho hadda laba isbal soo dhaaf dowladda county raashin bay keentay degmadan haddana wax kalan sugin haddii la yidhaaho marka dadaalkii weli wuu socdaa ilaa ma dadka ka kabsanayeen ilaa muddo saddex bilood laga gaarayo marka ama xooli dib u noolaan doonaan oo xoolaas suuq la geyn karaa marka intaana dowladda dadaalkeeda way sii labalaabaysaa waxaad ka dhawaajisay inaad wadaan dadaal ku saabsan sidii loo caawin lahaa dadkan xoolaha ay ka dhammaadeen marka markay timaado qof xoolo fara badan haystay xoolihii intooda badan abaarta ay saamayn ku yeelatay wallahi waa iska garan kartaa nin maanta laba boqol neef lo u dareeraysay maantana labaatan ama soddon dhex fadhiyo xaaladdu kusigi waan gareemaysaa laakiin ruuxa waxaan wanag ruuxa maanta waxaan u wanaagsan inuu ilahay isku xiro run ahaantii ilahay keena wuu jooga ilaahigiisu iska baryo inta yar u haystana uu ilahay u barakay markii laga tago kuwan xoololeyda ee soo laabtay waxaa jira kuwa isla xoololey ahaa oo xoolihii markay wixii gacantooda ka baxay tuulooyinka tegay oo ku biiray dadkii sanadii hore xoolaha ay ka dhammaadeen ee markaasi tuulooyinka jooga marka dadkaas iyagu tuulooyinka tegay maxaa idinka qorshaysana isla xoololeydaha walaahi dad badan oo ri aad iyo aad u badan baa horta jiraan oo tuulooyinka soo galeen dee dadkii hadda xoolo yar iska laha xoole iska dhamaadaan nolosha waxay kula soo cararaya degmada u dhow dadka ayaka hadda waxaa jira dowladda inay mardhaxda lacag yar gaarsiisay run ahaantii haddana waxaan aawadnay aan kuu sheegay hadda oo dadka inta badan dowladda cid kasta ma gaari karto ilaahay maada kulli deeqa laakiin dadka ayaka in hadda la diiwaangeliyo oo bal aan ogaano intay dhihin qiimahooda iyo wixii loo qaban lahaa haddii hooy ay noqoto haddii lacag yarda ku shee la gaarsiin karo haddii raashin la gaarsiin karo cunno la gaarsiin karo dowladda qorshihii way way u jirta haddii aan soo tiri koobno dadka intay dhan yihiin hadda qorshaha noo jira haddii la yar Ee, hadda ummadda waxaan uga baqla dab sub county degmooyin waxaa jiraan hadda jiraan eh nale oo roobka si fiican u gaarin Ee, waxaan baaq u dari lahaa dadweynaha reer dadaab ama deegaanka marka socodka ay gaarayo in maadaama ilaah nimcada una siiyey nimcada si wanaagsan loo qabsado dadka walaalaha ee degmada kaga imaadaan lasoo dhaweeyo deeqii lasgaarsiiyo biyihii iyo baadkii lasgaarsiiyo oo dadkii walaalaha ah lasoo dhaweeyo oo maadaama dhibka lasoo wada maray ilahay dhibka naga bixiyey
kaasi wuxuu ahaa cali cabdiqaadir buulle guddoomiyaha degmada dhadhaab ee ismaamulka gaariso oo u waramayey wariyaha v o a axmed nuur iyagol oo dhadhaab ku sugan halkaad kala socotaan waa v o a washington